bandhigan oo ah kii afraad ee garowa lagu qabtay sanad kastana la qabto ayaa waxaa laisugu keenay buugaag fara badan iyo sawiro kala duwan oo dhaqanka soomaalida ka turjumaya maxamed sheekh xasan oo ah madaxa scansom ee aalaba qabta bandhiga bugaagta ayaa v o a uga waramay bandhiga sanadkan
kutubta aanu sanadkan kusoo bandhignay halkan waxay oo isugu jira buugaag buug iyo sawir dhaqameed wada jir ahaan marka la isku daro waxay u dhexeeyaan lix boqol ilaa toddoba boqol inta udhexaysa tiradii aan samaynay maaragtay waa xooga soomaali waxay wada qorto o dhan wey qof ahaan ma aha inta ugu badan waxaan soo saartay shirkadda iyada scansom oo hal qofna ma ahe waxa weeyaan annaga waxaan soo saarnaa qiyaastii boqol buug ku dhowaad boqol qora oo kala duwan oo yani jooga dalka dibadda iyo dalkaba baa qoray qorayaasha yimidna sanadkan waxay gaarayaan toddobaatan iyo koob inta haddaanu hayno oo kaoo ka kala yimid dhammaan degelka ay soomaalidu degto jabuuti laga soo bilaabo ilaa iyo kenya ilaa iyo jigjiga iyo dalkeennaba sidoo kale dibadda laftigeeda waxaa ka yimid yani yurub iyo waqooyiga amerika qorayaal fara badan baa ka yimid qorayaasha soomaalida ee dhinacyo kala duwan wax ka qora kuna dhaqan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa oo soo badanaya aawadeed ayaa muujinaysa isbeddel xoogan oo dhanka qoraalka ah kordhaya oo kobcaya sanad walba tirada kutubta way ka badan tahay maxaanku idhahdaa tirada qorayaashu way ka badan yihiin ka soo qaybgalku waa ka badan yahay wacyigelinta magaalada iyo shacbiga aanu durbaanka iyo jiibta iyo jaanta aanu maarata yeedhinaynay way ka xoog weyn tahay weliba waxaanu awood dhaqaalaan u weynay ilaa koob iyo afartan qoraa oo degan muqdisho oo dhallinyaro u badan maaragtay ujeeddada ugu weynna waa inaannu dhiiri gelinaa madasha dhallinyaradii annagana bedeli lahayd qolaba qolay badashaa
qoraa sare axmed faarax cali idaajaa oo ka soo qayb galay bandhigan isagoo ka yimid dalka kenya islamarkaana buugaag uu qoray lagu soo bandhigay madasha ayaa dhankiisa tilmaamay wixii uu meesha ku arkay markaa aada iyo aad ayaa waxaan ula yaabay yacni dhallinyarada doonaysa inay wax qorto ama qortayba sababta waxaa weeye waxay macnaha bulshada arrimaha bulshadeena u badan yihiin af soomaaligii bay jecel yihiin inay wax ku qoraan bay rabaan inay iyagu yani kulmaan bay doonayaan oo xagga qoraalka iska waraystaan bay doonayaan inay waraystaan dadkii ka horreeyey ama ka waaweynaa ayay doonayaan oo aan ku arkay marka waxaa weye jiil waxaa soo socda soomaaliyeed baan isida markaan meeshaan fiiriyey iyo badhigan labadii badhigoo aan ka qayb galay iyo kuwii kale oo aan ka qayb galayba dhaqankii wax ka qoreen waxay wax ka qorahayaan yani bulshada saan sheegay yani xidhiirka dadweynaha iyo xidhiirka ummadaha iyo xidhiirka macnaha soomaalida dhexdeeda ah ayay ka qoreen wadaniyadday ka qorayaan waxyaalo badan sheekooyin bay qorayaan naxdin leh
idaaja iyo maxamed ayaa bixinaya talooyin muhiim u ah dhanka qoraalka sheekooyinka kala duwan dib u soo nooleyntooda iyo weliba kaydintooda
war waxaan aanu ka shaqaynayno dibisoo nooleynta hay-adaha dhaqanka ah ma aha wax shakhsi iyo qof uu samayn karo intii aanu dadaali karno waa inta aanu qabannay ee kutub iyo buug aan daabacnay dowladda hay-adaha marka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaa laga rabaa dibisoo nooleynta hay-adihii dhaqanka ay ka mid yihiin maktabaduhu oo ay ka mid yihiin madxafkii qaranka wax qorta waxaan kula talin lahaa kow inay wax akhriyaan wixii iyagu ka horreeyey ay akhriyaan haddii ay suugaan ka hadlayaan inay suugaantii hore akhriyaan haddii ay sheekooyin inay nooballada kale akhriyaan nooballo soomaali ahaa jira haddaan xataa afraf kale la aqoon oo la qori jiray baa jira oo yaalla qoraayaasha iyo dadka xiiseee wax akhriska ayaa aada u soo buuxiya sanad kasta bandhigga bugaagta kuwaasoo maalmaha uu socdo fursad fiican isu hela nuux muuse birjeeb v o a garowe